marki la diraa bila ramadaanka bilaantiyo welibayo iyana hano nugulo oo saameyn kareebasa gaar ahaan han uurleyda oo habdifaacasho yaraadow taas oo sheenasi iyo ka adkaata iyo sii dhammaystiranah oo soomanga qaarashoniyo eeyin ahano waajibaadka guudayanga oo dhibaato badan la kulmayanga haddaba sidee bilaanta uurleydan iska dheela tiro koranga soomowka iyo uurka meataa saameynta anka badan yoo la kulmayan inti ramadaanka lagu guda jaraa doctoreysa farxiye cabdi ibraahim oo ka howlgalaasa xarunta caafimaadka ee buuli jamaca ee magaalada baydhabo iyo weliba iyo ku warbiiday talooyinka iyo siyaayan hooyooyinka uurka leh inti lagu guda jaraa bilo ramadaanka hooyooyinka uurkale markii la era bilo barakeysan ee ramadaan markii la deera mayba la gudboon markan koreeta inayoo xiriir la sameeyaan dhakhaatiirsho ama dadka iyo markaasay caafimaadka biyaayaan oyoo xiriir la sameeyaan yoo ogaadayaan marka caafimaadka oo kale caafimaadka cunuga ku hor intay soonka oon bilaawan hor taasna mayba faa'iidan lata may ogaadaana heerka caafimadeed ee naftiye iyo heerka caafimaadka oo cunug shemarahay den marka ma insahalnaadase inay go-aan qaadato oo eh soonka sooma korta ama sooma korta hadii waxyaaba weakness iyo waxyaabahaas iska aragta ama cunug inta haliska jar oo kale iska aragta mayba haboon ini oo soonka dib andhigito santaas dhan markan aan hella meelin baahnya ini iyo aan soonka bilaawn hortiye ini dhakhtar la xiriirta ama umulsa ama daryeel caafimaad bixiye qof eh kaliin fiiri ramadaanka iyo xiliga kale uurka hooyooyinka la meegshiel dumin sabtoo ramadaanka mayba ee inion soogna oo ku bilaawna xiliga suxuurta ilaa iyo xiliga afurka intan dhexeyto meelku soome ni walna liin dhangna walna meel eraay liin cabna oo hagalaa marka shuruudo kale oo soonka waxyaabo kale laku soomoo jira then marka hooyada ma baahanta energy ama tamar eedan badan aan baahanta maadaama lama nafleeya ta hal nafleeli aan hayn saas daraadee markaan waliba hadii la eri marka soon hadii la may ka qasbnaasa inti soonto markan tamaryaradi meelo ku koyt ama enerjiga ka yaraada den marka xaaladii xaaladii ama xaaladii cunuga riski gal farqigan dhexey markaan waliba den mayba waayase cunada iyo raashinka iyo vitamiinaadka iyo mineraaliska iyo waxyaabahii yeeda istimcaala si dhanga meelo ku bahaayaan den marka may baahanta intii oo siyeeda soonsheena waajibaadka soonkanan gudata nafte iyo nafte cunuganan badbaada marwalba iniyeeda daryeel bixiya caafimaad iyo la xiriirta waxaanuu ku mid ee hoyooyinka uurka leh oo ka hirin m c h-ka buulo jimcayo ku hadalanga soonka iyo sidii onisku wadaayanga yoodana haddana qaadayanga talooyinka dhakhtarka siyaayanga dhibaatada naftiyo halisgeliyaasa iyo kula kulmayan iyo ona sheegan caqabado badan iyo la kulmayanga inta mahaybaan ku ay daryeel caafimaad maadaamaan ahaa hooyada uurka le walaahi dhibaato yaninka soon soonkan walnoo fadeyswan weelan malee dhibaato ninka soon laakiin usku soomaan maybanka darona bilo afaraad ibilaa bilo shanaad layninka daro amsiyeedka buulajimaaca kiirigna dhaktarka meelele inseedan amsiyeedka marwalba seedan xaaladana siino ogaano on la soono ni onoga caafimaadkana siino walaahi dhibaa noogu sugan markii shan bilood aad joogta maxaa la dhaha i sheegaya waxba cuni kartid waxba ma suubin kartid maxaa la dhaha i sheeg saasoo ay tahay waa iska soomaynaa soonkaana luu leeyahay maadaana saas tahay ilaa adigoon hadiioo afurno waa mataqeenaa maxaa ladaha sheeg waxma cuni kartid haddii waa iska suuxi waa iska jiifanee uu kugu dhaga haddii uu kugu dhagana nafaqa la-aanaa imaanayso maxaa imaanaya sheeg dhiigbaxaa imaanayo dhibweyn aqab weynay leedahay taas hooyooyinka urka leh oo soomayan iyo weliba lakufaday iyo aamanga hunguro caafimaad leh oo iska dheela tiran xiliga afurka iyo suxuurta maadaama iyo kuduwanyiinga dadka kalaa